gudoomiyaha hay-adda sodma iyo shir gudoomiye kulan gaara oo ay kudhihi xarunta hay-adda sodma oo ku qayb galeen madaxda rugta ganacsiga iyo mas-uuliyiin kale ujeedada kulankii hay sidii lanfuru lahay sanduuq dhaqaale lanka aruuriyow dadka tabaalaysan iyo weliba dadka fatahaado saameeyen maxamuud macalin cabdulle gudoomiyaga hay-adda sodma iyo ku hadlay shirka waxaa dhacay laba fatahaad abaar aada u xoogan dagaallo aada ogtihiinoo dibuxoreyn dalka lagu hayay ganacsatada soomaaliyeed waxa ay qeyb muhiima ka qaateen gargaarkii deg dega ahay ee lagu badbaadinaya nafta ummadda soomaaliyeed mudanayaal sanadka twenty twenty four waxaa la qiyaasayaa ilaa iyo shan dhibic laba milyan oo qof inay u baahnaan doonto gargaar deg deg ah kaasoo hay-adaha dunida iyo dadkana kaalmeeyo ay ugu tala galeen one point six bilyan in loogu yabo haddaba annaga oo fulinayno qodobka sideedaad farqadiisa labaad ee sharciga lagu aasaasay hay-adda maaraynta masiibooyinka waxaan furaynaa sanduuqa gargaarka deg dega ah emergency response fund si annagane si cilmiyeysan oo sharciyeysan aan u noqono dad dadkooda u kaalmaynayo oo sanduuqaasi ku adeegayo si loo abuuro sanduuqan waxaa kale oon soo jeedinaynaa in guddi farsamo oo ka kooban hay-adda rugta ganacsiga iyo dhammaan bulshada in muddo laba isbuuc ah lagu diyaariyo sanduuqaas gudoomiyaga rugta ganacsiga soomaaliya maxamed gabayre yowsiina anka dambayntii ku hadalay kulanka usoo dhaweynna kulankan waa runtii kulan aada loogu baahnaa oo muhiim ah sababtoo ah maalin walba inaan ka dabatag noqono inaan kahortagaa ka fiican in loo tashado marka aadan ugu mahadnayna maarayaha inuu barnaamijkaas fikirkaas aada ugu fikiray iyadoo hadda aysan dhibaato jirina inuu maanta noogu yeerana waa ina alxamdulilah waa waa war helaa tala helo waaye aadan ugu mahad celinaynaa intaas kadib waxaan rajaynaa marka maaraya inaan kaabi doono annagoo si guudba awalba uga shaqaynaynay qaranka soomaaliyeed ula shaqaynaynay iyo ummadda soomaaliyeedba inaan haddana si gaara hay-addaas oo annaga nagu abtirsanaysa inaan maarata dhibteenaga isaan ku cabso waxaan rabaa marka inaan ku daro tala ahaan waxaa jirta waa run sida hadda agaasimuhu ka dhawaajinayay mar kasta xilliga marka la gaaro february iyo maarso abaaraha dhaca oo marka webiyadu ay guraan marka abril iyo may la soo gaarana webiyadaa soo bilaaba fatahadaa dhibaata marka waa laba xilliyo isku dhow oo marna abaar loo diyaar garoobayo oo dadkii mujaacada dhibaata imaanayso marna ay fatahaadii ay imaanayso imaanayso marka waxay kutusaysaa qorshe la-aanteena inay tahay waxa dhibta keenaya intaasoo dhan